madaxweynaha dowladda jubbaland dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wasiirka gaashaandhigga mudane jenaraal cabdulqaadir shacali diini dhammaan siyaasiyiinta kale iyo xildhibaanada qaranka baxda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin farxad weyn leh waa maalin taariikh ah waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiinta jubbaland iyo shacabka magaalada kismaayo oo si qurux badan oo nabadgelyo iyo kalgacayl ay ku jirto u martigeliyey wafuuddii kala gedisanayd oo bilahan oo dhan ku soo qulqulaysa magaalada oo u timid isfahan iyo wadahadal sidii madaxweynaha buu yidhi waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo qayb weyn ka qaatay dhinacyadii ku kala fikirka gedisanaa habdhismeedka maamulka jubbaland isu dhabarjibiyey inay isku aragti noqdaan isu yimaadaan kadibna hoggaanka jubbaland ay kala xaajoodaan waxaa beeshaan ay tabanaysay oo runtii wakhtigiisi geliyey waxaan garanayaa safarro fara badan oo caalami ah oo uu ka baaqday uu yidhi waxaa ka mudan safarrada aan jarmalka iyo meelo kale ku tegi lahaa inaan kismaayo tago oo aan qayb ka qaato mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadda difaaca waa qaybta ugu muhiimsan in dadka ay heshiiyaan hadday dadku heshiin oy siyaasadda ka heshiin oo ay isku niyad noqonin markaa difaacu ma hagaagayo markaa qaar baa u qaadan doono wasiirku inuu beel hawsheed ku mashquulay haddii beeshan iyo maamulkii jubbaland wasiirka ayna isfahmin difaaci waa qabyo weeye waxaan aniga aaminsanahay qaybtii ugu wanaagsaneed oo difaaca inuu sameeyey waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxweynaha oo wakhti dheer noo siiyey inaan wada hadalno wax kasta oo khilaaf ahaana waxaanu goosannay in si wada hadal ah isu tanasulaad ah wax dhismo ku saabsan aan ku meel marinno xaflad baa jiri doonta siduu madaxweynaha u yidhi khudbadaha iyagana aan ka joodin doonnaa ummadda soomaaliyeedna waxay ku faraxda iyo dadka reer jubbalandna aan ku soo bandhigi doonnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu